الحمد لله واصلي واصلي على من ارسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد ايها الاخوه الاعزاء اوصيكم واياي بتقوى الله واحذركم واحذر نفسي عن مخالفه امره ونهيه walaalayaal idinku dheerayn maayo laba kelmadoodoo koob kooban si aynu adxiyada uga faa'iidaysanno mid xudu waxaan la hadlayaa nimankaa waddanka haysta ee maanta mas-uuliyadda qaaday in badan baannu la hadalnay waxba ma weydiisanaynaa adeer waxay ku celceliyaan wadaadku waxbuu raadinayaa adeer waxba ma raadinayno haayo waxbaannu raadinaynaayoo waxaannu raadinaynaa in la abuuro dal la yidhaahdo somalilan oo la wada leeyahay oo afar milyan ay wada leeyihiin oo cadaalad iyo midnimo iyo wax wada lahaansho ku dhasha ku dhisan ayaannu doonaynaa dalkan in laga dhigo walaalayaal haldan geer bay ummaddani soo gashay waxaa dulmi ka galay boqol iyo dhowr iyo sagaashanka dowladood ee dunida haysta oo xaqoodii qirila waxaa dulmiyey kuwa jaarka ah oo runtii aan qirin dhibtii ku dhacday dadkan waxaa dulmiyey kuwa muslimiinta sheegta ee magacyada badan la baxay oo iyagu ilaa maanta wax u weydiinaya kuwii iyaga dumiyey waa ayaandara weeye laakiin waxa weeye waxaa jirta maalin maalmaha ka mid ah oo caddaaladdu ay sugumayso oo ilaahay subxaanahu watacaala dunidan inuu u kala xaq sooro ilaahay ugu talagalay ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in kuwa gaadha ilaahay naga dhigo dalkan iyo dadkan waa jiraya waana jiri doonaa cadaalad baanay ku jiri doonaan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in haddii innagu aynu gaadhi weyno carruurteennu ay gaadho ayaa aynu ilaahay ka rajaynaynaa walaalayaal xukuumadda waxaannu kula talinaynaa cadaalad baannu kula talinaynaa war dalkan boobka ha laga joojiyo war wadaadkii baa dadka boobaya war wasiirkii baa dadka boobaya war suldaankii baa dadka boobaya war waxa weeye kii baac-mushtarigaa ee lacagta yar haystay baa dadkii boobaya war dal dhan oo intii hoggaanka ahayd boob u dhaqaaqday oo waxa yar ee ilaahay siiyey aan ku kalsoonayn dhibaatadeeday leedahay ummadi waxay ka hagaagtaa hoggaanka hoggaanku ma aha dhowr boqol iyo kontonkaa nin ee dalka u taliya ee golayaashaa ma aha hoggaanku waxa weeye waa culimmada hoggaanku waxa weeye waa tukjaarta hoggaanku waxa weeye waa aqoon-yahanka hoggaanku waxa weeye waa salaadiinta hoggaanku waxa weeye waa soorsiska ummadda waa kuwa ay hor taagan weeye war dalka idinka alle weeye war dalkii ha loo gurmado war hantidiisa ha la ilaaliyo war dhulkiisa ha la ilaaliyo war cadaaladda ha la sugo war waxaa ina deeqayaa waxa weeye waa cadaalad weeye toddobaatan kun oo arday oo jaamacadihii iyo sekandariyadii ka baxay ayaa hargeysa dhex taagan war toddobaatankaasi haddaan waddo loo raadin dhibaatadeeda le baawarkaasi waxa uu keeni doonaa in dalkana uu waxyeelo iyaguna ay wax isyeelaan waana mustaqbalkii ummadda weeye waa kuwa maanta tahriibaya ee laynoogu haysto waxaa ku filan sidaa aan idinkala hadlayo meelaha qaarkood waddanka loo yaqaano jabaan boqolkiiba labaatan baa dhula boqolkiiba siddeetan waxa weeye dalka jabaan la yidhaahdo waa dal wada buura'a weeye ninkii brofesorka ibraahim meegaag samatar mar aan ka waraystay waa maxay soorsiska ay leedahay jabaan oo adigan jaamacadda ka dhigay lagjaralka ka ah waxau idhi nimankaasi dhakay keeneen buu yidhi ibraahim meegaag samatar ilaahay ha u naxariista macnaheedu waxa weeye caqli iyo aqoon iyo karti marka la ysu geeyo dalkani waa dal qaniyo weeye hanti badan buu leeyahay laakiin wuxuu u baahan yahay caqli iyo xikmad laysu geeyo oo dalkan lagu hogaamiyo ayaa u baahan yahay war dalka ha loo gurmado war marka la canaanayo xukuumadda ninna waxba lagama doonayo war waxaa la doonaya inay iyagu wanaagsanaadaan si dalka iyo dadku ay waxu noqdaan carruurtu waxu noqoto hablaheennu waxu noqdaan dadkeennu waxu noqdo waddankuu barwaaqo u noqdo war cadaalada ha la sugo war maxkamadahan madaxweyneah waanayna wax ka qabo war labadii walaalahaa markay wax walba soo dhaafeen ayaa guryihii dhaxalkiibay ku haystaan dadkii guryaha lahaa markaasay la dhaxlayaan guryahoodii markaasaa guri walba murmayaa markaasaa waxa weeye shan sannadood toban sannadood shan iyo toban sannadood laba inan oo walaala ah ayaa dhul isku haysta guri isku haysta dhaxal isku haysta iyadoo ay ku sugnayd soddon daqiiqo gudahood in lagu kala saaray inta kitaabkii ilaahay loo eego dhaxalkaasi waxaa leeya war maxkamadaha waxaa laga qabta ittaquu dacwata almadluum fa innaha laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab war agoontii waa ooyeysaa war kuwii jilicsanaa wey ooye war dalkii dabaqaad baa ka samaysmay waa la kala tegey war ragna waxa weeye salladoodii dhowr boqoloo doolar bay maalintii maraysaa dadna way soo ooteen magaaladii hargeysa war arrinkaa ha lagu noqdo war wax yaree aynu haysanno gacanta ha la wadageliyo war waxaan ha la qaybiyo war qof keligii isku filani ma jiro war koox keligeed isku filani ma jirto waar deegaan keligii isku filani ma jiro dalku waa inaga ballaadhan yahay waanaynu wada leennahay war cadaalad baa dadka dhaqda xukuumadda waxaannu kula talinaynaa war soor siska yar ee jira war heshiisyada aad gelaysaan heshiisya dalka anfaca oo mustaqbalkiisa ilaalinaya oo niman dilaalina oo dibadda warwareegaya aan lagu mashquuline ummadda iyo dhallinyaradaasi jiheeye oo aqoonteenna inta ay isu geyso meel u jeediya ayaa loo baahan yahay war waxaan ka hadlayaa arrinta dilka laba dil baa ka dhacay somalilan maalmihii ugu dambeeyey labada dilba laba diloo aada u foolxun bay ahayn aad baannu uga xunnahay xukuumadda waxaannu leenahay waar dadka ukas dadka u laaya hala laayo culammadii baannu le ayaanu nahay war haddaad doonaysaan inaad ku nabad gashaan meeshaad joogtaan cid nabadgeli doontaa wadaad baa nabadgelay walaa madaxweynaan nabadgelayn walaa wasiir baan nabadgelayn walaa mid lacag haystaan nabadgelayn haddii dadka la laayo nin walba halkiisaa lagu dili doonaa maxaynu ku joojin karaynaa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab baa ilaahay yidhi nolol baa idinku sugan yaa ulil albaab kuwii caqliga u saaxiibka ahaayo war intaasoo dil baa dhacay kuwa imika joogana imika hala laayo annagaa leh haddaanu waalidkiisu cafiyayn hadduu waalidkiisu weligiisu cafiyo isagaa xaq u leh hadduu cafiyi waayo oo ay yidhaahdaan ha lay dilo xataa culimmada qaar waxa ay qabaan in qofkaasi imaamku uu xaq u leeyahay hadduu yahay nin mufsida in dadka laga dilo kaasi war qisaasta ha la fuliyo war danteennaa ku jirta culummadaannu kala hadlaynaa salaadiintaannu kala hadlaynaa odayaashaannu kala hadlaynaa dadka caqliga iyo cilmiga lagu tuhumayo ayaannu dilkaasi ma joojin karayna waa dilkii labaad ee foosha xubaa ee somalilan ka dhacay buu noqday haddii la yidhaahdo dil baa lagu xukumay weli dil la fuliyey lama hayo xukuumadda waxaannu leenahy maxaa u haysataan dadka dilka lagu xukumay amaama annaas dadka hortooda ku laaya si kuwa dambe waayo nimankaasi iminka labadaa nine dilka geystayba askartoodii saraakiisha ahayd muran yar baa dhex maray oo fudud nin walba ninka kale ayuu dili doonaa haddii la joojin waayo war arrintaa dilka waxaannu leenahay fuliye xukuumadda iyada maxaa u taalla ma aha intay toban u yeedhay inay tiraahdo maxkamaddii baa fadhiisatay ciidamada oo dabeeta go'aan bay soo saartay sidii wakhtigii afweyne oo go'aankii markii la soo saaray waxa weeye halkaasaa lagu tiiriyey waa in la fuliye weeye walaalayaal war masaakiinta ha loo gurmado war in badan baannu ka hadalnay masaakiinta war dalka waa la kala tegey shalay halkaa masaajidka waxaa igu timid gabadh shan carruuro wadata waxay tidhi umaan shidin subxaan allah waxaan xusuustay hargeyso nolosha ka jirta iyo guryaha mas-uuliyiinta qaarkood ee lagu doono salladooda baabuurta loogu doono raashinka ayaan xusuustay iyo gabadhaasi oo aan garanaya iyo carruurta ay wadato iyo jileeca iyo baahida ka muuqata war berigii hore hargeysa iyo somalilan dabaqaad kamay jiri jirin laakiin waxaa samaysmaya in la kala tegey war dadka ha laysu soo joojiyo oo xukuumaddu ha isu soo joojiso oo dadka caqliga le ha isu soo joojiyaan dembigeenna ilaahay ha dhaafo ka waalidkeenna ilaahay ha dhaafo inteenna xanuunsanaysa ee jilicsan ee meeshan joogta ee timid ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo inta jiifta ee ina soo gaadhi weyday ilaahay caafimaad ha siiyo nabadgelyada ilaahay haynoo adkeeyo cadaaladda ilaahay haynoo sukeen danteenna ilaahay hayna garansiiyo wasala allaahuma calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam jamaal baa jooga jamaali xuseen baarak allahu fiikum markaa oo ina soo boqday kelmad yar ha yidhahda baarak allahu fiikum
bismi illaahi araxmaan araxiim kulligiin marka hore waxaan idin leeyahay ciid mubaarak sheekhu si wanaagsan oo qoto dheer oo cilmi iyo wanaag fara badan ka muuqdo ayuu uga hadlay xaaladda waddanka ka jirta runtiina lagama daba hadli karayo sidaa uu sheegay waan ku wada raacsanahay qodobada uu ka hadlay ee ka mid ahaayeen cadaaladda in cadaaladda la sugo oo madaxda ay cadaaladda sugto in dilalkii ka dhacay somalilan ayaamihii u dambeeyey in dad badan oo dilal geystay ay jeelashii buuxiyeen dowladdiina ilaa hadda intii ay xukuumadda haysay aanay mar baraataa hal dil aanay fulin taasina ay keentay dalkii inay nabadgelye darro ay ku abuurto aad baan ugu raacsanahay waxa weeyaan dadka waa in tusaalaha la tusaa qofku hadduu qof dilo inaan wax yaarciyaara aanay ahayn ee isagana gudha laga jarayo aad baan ugu raacsanahay waana ku taageersanahay qodobkaasi waxaan qodobka aan doonayay inaan ka hadlo oo kaleeto waxa weeyaan waxaad maqasheen ciidan baa la dhisaya la yidhaahdo oil protection unit ama ciidan ilaalinaya dadka saliidda qodaaya war waxaan leeyahay ciidankaasi fawda dal ku abuuridana dastuurka somalilan ma ogola saddex ciidan ayuu dhigayaa oo waa sharciga weeye saddexda ciidan waa ciidanka milatariga ciidanka booliiska iyo ciidanka asluubta wax ka gedisan waxaasi waxa weeye dastuurkii qaranka ayuu jebinaya dowladdeennu si badrheedha ayaa waxay u samaynaysaa in ciidan la sameeyo aan la garanayn cid allaaliyo cid uu u ribood garayn doono ama cid allaaliyo cid ka mas-uula sida la sheegayo ciidankaasi waxa uu ilaalin doonaa dadka saliidda ama kambaniyada saliidda qodaaya war hooy arrinkaasi ha laga digtoonaado war hooy arrinkaasi dagaal sokeeyuu inagu bilaabi karaya war hooy arrinkaasi dowlado badan oo afrikaa anugu afrikaan ka soo shaqeeya waan garanayaa waddamo badan oo afrikaa waxa halaag ku abuuray ciidankaasoo kaleeto ay samaysteen anugu waxaan si kategarigley uga soo horjeeda oo aan leeyahay xukuumaddana kula talinaya in ciidankaasi ay ka waantoodo kaasina ay abuuri karayso dalka fawdo ku abuuri karayso bal tusaale ka soo qaata ciidankaasoo oo talada ka qaadanaya ama go-aanka ka qaadanaya shirkadaha caalamiga ah ee halkan dalka batrool ka qodaaya bal ciidankaasoo ay reeraha meelaha aagagkoo lagu qodaayo ay isku dhacaan balka war halkaasi fidmaa ka abuuri karaysa dowladda somalilanna waxa laaliya wax ay ka qaban karaysaa ma jirayso sababtaa ninka mushaharka siiya ninka askariga ah ee la qortay ninkaasunbuu ayuunbuu amarkiisa qaadanaya arrinkaasi waxaan leeyahay arrin ciyaara maaha waa arrin khatar inagu abuuri karaya waa arrin ka soo horjeeda dastuurka somalilan ka soo horjeeda dowladda waxaa laga doonaya ama xukuumadda inay iyadu noqoto sharciga xaq dhowraysa ta sharciga eegaysa inay noqoto maaha in si cadaalad darro ah ama si indhala-aan ay sharciga u jebiso arrinkaasi waxaan leeyahay waa inaanu ka digtoonaanaa baan leeyahay qodobka kale yaraan ku darsanaya waxa wey waa maalin iida kulligiinna waa degdegsantihiin qodob kale aan ku darsanaya waxau leeyahay ilaa laba boqol ku dhowaad contract iyo shirkado la siiyey oo aan la garanayn wax allaaliyi waxay yihiin ayaa qandaraasii la siiyey dalkeennii gebigiisii dhammaa waxaad mooddaa in nin walba meel loo tilmaamay oo lacag laga qaatay kontaraagyadaasina inaanay soo marin baarlamaanka somalilan dowladduna ay sharciga jebisay oo laftirkeedu oo ay tidhi maba- ma ma hor istaagayno baarlamaanka war waxaan leeyahay dalka waynu wada leenahay taariikh baa jirta waxaanay wax shaqaynaya maaha kontaragyadan iyo waxaan aad bixinaysaan wax loo dul qaadanayana maaha ummaddu waxay idin leedahay ummaddu way idin daawanaysaa dalkani wuu jirayaa ummadduna way isku dubnaanaysaa ummadda somalilanna waxaan leeyahay maalinta ciidda barakaysan ilaahay khayr ha inooga dhigo ilaahay dalkeenna ha inoo barakeeyo ilaahay dhammaanteen midnimadeenna ilaahay boggeenna burcad ha isu mariyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakatu
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن بدل بين الشيخ الدعاء كرتيني شيخ آدم إلهي سبحانه وتعالى عافمات هاو بركيو آمين.
هدين نقطة علماء والشيخ كلية إيمان تمسير كومد إسلام كا هل كي لغو آسل ها قبيل نوع دون هان نقضو إنو حل سارن وي هدين نقطة مقادين هرقيسة فكرة في عنا إلهي وقليي قفك بلا آدم وينو فكرة لي ما دام بوينو أقبلا إلهي دنبيقيس هداف آمين إلهي عمرقي عافمات كهو بركيو إلهي دنبيقيس هداف واي مالين دويتان حباليه تغي mawlicii lagu tukanayey jinaasada wuu buuxsamay markaa dibaddaanu ku tukanaa qaybtii xaggana laf bay yara noqotay way adkaatay iminkana xabaalihii labaad waad ogtihiin dhulkana qaaliga iyo maanta ninka dhul leh halka uu isla taagan yahay ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadkiisa haynoo barakeeyo ilaahay cimriga ha u siyaadiyo waayo maalinta uu naga baxo uun baynu dareemi karnaa walaalayaal ilaahay haynoo barakeeyo ilaahw caafimaadku siyaadi ilaahw dembi dhaaf wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
halkan waa kelmad yaroo kooban een, halkan eh, axmed ismaaciil waa gandhi library baa waraqadihiisii lay dhiibay wadhiyo subxaan allah maan runtii jeclay arrintaa inaan ka hadlo gandhi library gandhi library waa ogtihiin reer eh, sabatariska dee ninka maxamed ismaaciil sabatar sabatariska dee waa garanaysaan oo laydinka warrami maayo dalkana halgankiisii dad qiimo weyn kula weeyey marka librarygii maanta waxaa la leeyahay waxaa la doonayay imanka waraaqahan halkan uu joogaa inankii librariga haystay waxaa la yidhi soo wareeji librarygii waxa weeye ka bax baa la leeyahy oo librariga dowladdaa bixisay mid baan idiin sheegayaa hargeysa wax kastooo ka dhacaya librariga lama bixin karaa adeer go-aan baanu idiin siinaynaa baaraka allahu fiikum saasaynu isku waafaqsannay